magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool ayaa waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo lagu dhisayo wadooyin iyo xarumo caafimaad dhismaha jidadkan iyo xarumaha caafimaad ayaa waxaa iska kaashanaya bulshada xudur iyo maamulka degmada xudur qaar ka mida shacabka magaalada xudur ayaa soo dhaweeyay mashaariicda horumarineed
waana waa arin muhiim ah gobolkan anfayl yani eed iyo eed yani waxyaabo waltarle inaynu ku qabatahay beledkii qatis baanu hallaaw magaalada eetas gudaad iyo maleraya beelolaynsa mari jiray miilamaan maraan lahayn eed iyo eeda mayleraaya nkama hadiyaan waan kamaasii mas-uulinta kaabigiliidi iyo maamulka iyo onay mayleraayay eeda nkamaana isagoo saxaafadda etiini oo aragtidiina eed mayleraayay sida ummadda waa ka tusaasagna mayleraay eed mayleraayninkaal eedaasiin kama hadnaga eedaanka faraasanga sidaatu wagoolika dareerta bulshada arday raadhi keete mayleraayini jidkan la suubiya la hagaajiyey eeda raadhankeenna wali kale abasho ku enaa jidkan suubiska shay hatu ku horna arri la saari hatana arri lay lug saareenna nin leyi arri layna lugu qodohaaya walina nin sheegay dhoor migaale aragday maylara ini qandaraasadan haka baheen aragday magaalayaa kale laami la saaro haaya magaaladanna mayleeraay usay hatan araadi layla kanago hay araadi layla saaro hay afar kilomitira mayla waayay intan maamul aha marayn magaaladan fiyaalagangaa layd ani laamid la saara yalla waay wali abasho ku ena horta arrantiyeeda wali fadaane magaaladan fiyaalahan faras magaalahan nuskashee horta ini laamina noo saaraninka dulmayna ini magaalada yahay kale qandaraaskan hakabahayna laami la saara maamulka magaalada xudur ee gobolka bokool iyo bulshada magaaladaasi ayaa wada dadaalo dib loogu dhisayo jidadka iyo xarumaha danda guud